waxaa magaalada hargeysa ka furmay kulan lagu gorfeynayo siyaasadda daryeelka bulshada somalilan iyadoo oo ay ka wada qayb galeen mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan hay-adaha xukuumadda iyo qaar ka mida ururada wadaniga ah warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cagulle
shirkan lagu gorfaynayo siyaasadda daryeelka bulshada somalilan ee lagu qabtay magaalada hargeysa ayaa waxaa doodda ugu weyne dhex taalla ay tahay diyaarinta iyo habaynta siyaasadda guud ee daryeelka bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska ee somalilan cabdirashiid ibraahim sheekh cabdiraxmaan ayaa isdultaagay muhiimadda ay leedahay in qoritaanka kasakow la xoog ururiyo islamarkaana layska kaashado sidii loo diyaarin lahaa isagoo carabkana ku dhuftay in labadii sannadood ee ugu dambeeyeyba ay socotay doodda iyo xoog urursiga la xidhiidha diyaarinta siyaasadda daryeelka bulshada muddo laba sanaa bay nagu qaateen inaanu ka hadalno arrimaha siyaasadda daryeelka bulshada in qorideeda iyo diyaarinteeda inaan halkan soo gaadhsiino laba sana nagu qaadatay labadaasna waxaa laga wada hadlayey sidii loo heli lahaa ciddii expertka ahayd ee diyaarin lahayd sidii loo ogaan lahaa nooca siyaasadda ee dalkeenu u baahan yahay marka laga hadlayo social protection policyga sidii kor loogu soo qaadi lahaa awoodda iyo xirfadda wasaaradaha iyo hay-adaha dawladda ee ka mas-uulka ah arrimaha daryeelka bulshada dadaaladaas o dhan runtii mark markay suurto galeen ayaa wasaaradda iyo dawladdu waxay go'aansantay inay hadda la joogo xilligii la qori lahaa siyaasaddii daryeelka bulshada iyadoo inta badan hay-adaha kala duwan ee dhinaca dowladda somalilan ay waajahaan in hay-ado caalamiya iyo kuwo wadaniya ay ku tiirsan yihiin dhaqaale ahaan iyo xataa meelaha qaarkood aqoon ahaanba ayaa uu ka marag furay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee somalilan cabdirashiid ibraahim sida ay muhiim u tahay in hay-adaha dowladdu ee ku shaqada leh xilgudashada daryeelka bulshada somalilan ay qaataan kaalintooda marka laga hadlayo hay-adaha dawladda iyo hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ah xirfad ahaan waa la kala horeeya xirfad ahaan waxaa horeeya oo dee hawsha dhiirgelaynayey hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah baa ka shaqaynaya muddooyinkii u dambeeyey waddankeenna dawladdu markaa maanta kaalinteedii bay qaadanaysaa waxay wadaa reform ku aadan sidii sectorkan dawladdu ay u liirgelayn lahayd adeegyada markaa ay hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga inta u badan ay qabtaan inay dawladdu markaa liirgarayso dawladdu markaa ay fuliso maadaama awoodeedii xirfadeedii kor loo soo qaaday khadar maxamed cakulle v o a hargeysa